doorasho ka dhacday deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey gudaha magaalada kismaayo maalmihii lasoo dhaafay gudaha magaalada waxaa ka socday doorasho kala duwan oo ay ku soo baxeen xildhibaanada jubbaland hoggaanka xildhibaanada maanta ah oo shan iyo labaatanka bishu ay tahay waxaa loo ballansanaa doorashada madaxweynaha shanta sane ee soo socota musharaxiin kala duwan oo ay ka mid yihiin axmed maxamed islaam abuukar cabdi xasan faysal maxamed mataan iyo musharaxa tanaasulay inta aysan codayntu bilaaban ee cabdi xajiin xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilaabay inay u codayaan musharaxiinta kala duwan ee doonaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland tartan adag kadib waa ay soo ilaatay codaynta waxaana musharaxiintii kala duwanaa ay heleen codadkan musharax abuukar cabdi xasan ayaa helay afar cod musharax faysal maxamed mataan waxa uu helay lix iyo toban cod musharax axmed maxamed islaam waxa uu helay konton iyo shan cod kadib gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada Eh, xildhibaanada codeeyey waxay ahaayeen toddobaatan iyo shan wax xumaadayna ma leh marka afar waxaa helay eh, abubakar faysal mahmud mukhtaarna wuxuu helay eh, lix iyo toban musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay konton iyo shan xubnood eh, xubnihii codeeye ah marka waxaa ku guulaystay eh, wareegga koowaad musharax axmed maxamed islaam waa mahadsan ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland mudane cabdishakuur sheekh maxamed ayaa dhaariyey madaxweynaha shanta sane ee soo socoto ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oo danta dalka oo danta dalka dadka iyo diintuba ku jirto dalka danta iyo di- diinta iyo dalka ay ku jirto dhowrana shuruucda qaranka dhowrana shuruucda qaranka iyo tan jubbalandba iyo tan jubbaland wabilaahi towfiiq wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum